wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba ay ka daahfurtay shirka isku duwowka arrimo caafimaadka koonfur galbeed oo litiibilo dumar rag oo wado kaasoo dareero doona muddo la maalmood eh shirkii weliba lakamarti qaaday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka dalka iyo gobolka banaadir mas-uuliyiinku dareertii wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo ku shaqeeyo arrimo caafimaadka madaxda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed yaanu kureyn ku hadli furitaanka shirka isku duwowka arrimaha caafimaadka koonfur galbeed uu soo hadhowaayay martada ku qeybgalahayta sharafta shaldun oo ku dareera wasaaradda caafimaadka iyo bisha shaldun ee heer federaal shaqaalaha iyo agaasimayaal sharafta leh ee wasaaradda caafimaadka dowlad koonfur galbeed hay-ado sharafta leh oo baatnarada le-e wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan baxda caafimaadka oo ku qeybgaleen kulankan oo qiimaha badan oo lagu aransadow se oo lan ogaada xaaladoogii litibiloodan ka dambeyti dhinaga caafimaadka nafaqada iyo wooshka wasaaradda caafimaadka marka arangaydan qiim badan waaye maadaama dadkii oo galanta kala jaray sideedaas qiibood oo matalinka edeygay iyo geeka fadhiyaan litibilood hataa dhammaantii macnaha maynin qabsoomay macnaha in sheegada kudooda doonan discussion oo guda ah oo diibli ah macnaha lagu hadal doono iyo may caqabadeenna haysidii iyo may macnaha mustaqbalka hadhaday dareer macnaha in sheegada qorshaysadaan salandeera bulsho caafimaad qabta marka eedaan ka faraxsana kulankaas oo geeg maanahan furmahay insha allah wasiirka wasaaradda caafimaadka laroga siisoo toos aan furo doona wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane sayid axmed ali oo si rasmi aan daha furay shirkisku duwowka arrimaha caafimaadka koonfur galbeed yaa tilmaamay muhiimadu sileeyaa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka dowladaha xubnaha ka dibadda federaalka waxa mandatekeena uu yahay lainoo dhaariyey ee aan magacaasi mansabkaas aan u sidano si lamid ah saaxiibadana taageera oo bartinareska ah kuwa maxay ahto caalamiga iyo kuwa dhaladka ahba inteena waxaan isu kaashanayno aan juhdiga iyo dadaalka oo laba geesoodka ama saddex geesoodka ah aan u bixinayna waxay tahay in bulshadeena soomaaliyeed aan ka difaacno islamarkaana ay helaan daryeel iyo ka difaacid iyo ka hortag maxay ato cuduradii dadka dhibaatada u geysan lahaa inaan kaga hortagno oo dadkeeni aan badbaadino ayaan dhammaanteeni aan u wada dhaaranay oo mandateska aan xambaarsan nahay intaasa ugu weyn utaasha ma raba inaan waqti badan aan idinka qaato resentation badanaa jiri doono oo laba dhinac heer federaal iyo heer state iyo partnerskaba ay wada sameyn doonaan waa akhiiran waxaan rajeynaya marka ugu dambeyso warbixin iyo dokumentiyo oo qurux badan oo lala shartigi karo oo daata saxa xambaarsan in shirkan ay kasoo bixi doonaan aadaan idinkaga mahadnaqayna dadka martida oo meelaha kala duwan ka imaadana waa aan soo dhaweyneynaa dadka kaleo markii hore nala joogaan ayagana saasoo kale aadaan ugu mahadnaqayna idinku la-aantiina wax suurtagalila xaqiiqdii ma jiraan ka wasaaradda caafimaad ahaan anagu waynaga go-an tahay inaan adeeg bixinta caafimaadka aan tayayno xeerarkii adeeg bixintaas caafimaadka lagu tayan lahaana wasaaraddu waa ay ku gudi jirtahay oo ay soo saari doontaa hadduu ilaala ka noqdo hadba midka baahidiisa ay taagan tahay ayaan la soo saari doonaa ka guud ahaan dowladdan koonfur galbeed oo oo madaxweyne cabdiciis laftigran uu hogaamiye waxaa ka go-an in bulshadeena reer koonfur galbeed ay helaan adeeg bixin caafimaad oo tayadeeda sareysa islamarkaana maxay to ay helaan shaqaale caafimaad oo adeeg bixintaas caafimaadka xirfad u leh islamarkaana aqoonteeda iyo karteeda leh in la soo saaro ayaa naga go-aan aada u mahadsantihiin